madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho rasmiga ku tegay wadanka ugandha wuxuu kulan milo dhal ah uu la qaatay dhigiisa wadanka ugandha yuweri museveni labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal arrimaha gobolka geeska afrika iyo xoojinta iskaashiga taariikhi ee soomaaliya iyo uganda gaar ahaan ka shaqeynta amniga qodobada kasoo baxay shirkaasi waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kow madaxweynaha uganda mudane yoweri museveni ayaa ugu hambaliyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud kubiiritaanka soomaaliya ee bulshada bariga afrika taasoo xilligan cusubi ka dhigan iskaashi iyo suuq ballaaran oo ay soomaaliya qeyb ka noqotay sidoo kale waxaa ugu hambaliyey soomaaliya xubinimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee sanadaha labada kun shan iyo labaatan labada kun lix iyo labaatan labada madaxweyne waxa ay ku yeesheen wadahadallo rasmi ah xarunta madaxtooyada ee kambala iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo xaaladda gobolka iyo caalamka iyagoo isla gorfeeyey arrimaha labada dal ee hortubinta u leh labada madaxweyne waxay isdhaafsadeen aragtiyo ku aadan xaaladda amniga ee soomaaliya iyo gobolka waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo nabadda amniga iyo xasiloonida geeska afrika iyo qaaradda afrika oo dhan waxaa labada madaxweyne ay hoosta ka xariiqeen sidoo kale muhiimadda taageerada hirgelinta qorshaha horumarinta amniga soomaaliya iyo dhisidda awoodaha ciidamada amniga ee soomaaliya iyagoo beesha caalamka ugu baaqay inay taageeraan soomaaliya si loo xaqiijiyo bixitaanka howlgalka awsom ee marka waqhtigiisu uu dhammaado dhinaca kale xiriirka labada dal labada madaxweyne waxaay soo dhoweeyeen saxiixa heshiis xaaladaha u gaarka ah ee ciidanka soofa oo qeyb muhiimay ka ah ishabgaradka difaaca labada dal waxay kaloo ay soo dhoweeyeen diyaargarowga wasaaradaha ee heshiisyada waxbarashada isboortiga iyo maareynta socdaalka qodobada shirarkan lagu heshiiyey waxaa ka mid ah xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga ganacsiga iyo horumarka iyadoo isla qaatay in la kordhiyo iskaashiga ganacsiga maalgashi ee u dhexeeya ugandha iyo soomaaliya